takiradii iyo axkaamteedii ayaynu haynay waxa uli sheekhu wain haraba aljammaalu hadduu kii awrlaha ahaa cararo oo wataraka aljibaala awrtiina uu ka tago walxaal oo wafiihaa dhexdeedaana u haday fadlun dheeraad biyaca waa la iibin maa fadala wixii dheeraaday wa unfiqa calayhaa waana lagu nafaqayn ee fain lam yakun fiihaa fadlun haddii aanu dheeraad ku sugnayn uqturida calayhi waa lagu amaahan wa in amara alxaakimu xaakimku hadduu amro almustaajira kii kiraystayna an yunfiqa calayhaa inuu nafaqeeyo qardan min jihati amaahu ku nafaqeeyo jaasi waa banaanya fii asaxi lqowlayni laba qowl kooda asaxa haddaan qabanno wa yuqbalu waa la aqbalayaa qowlu odhaadiisa fi nafaqati bilmacruufi si macruufa u nafaqeeyey waa la aqbali wain lam yakun xaakimun haddaanu xaakim jirinna oo fa anfaqa uu nafaqeeyo waashada u marageliyana rajaca waa ku noqonaya waxa waqiila waxale laa yarjicu ku noqon maayana waa la yidhi beryihii hore wixii la kala karaysan jiray ee wax lagu qaadi jiray ee dee maanta halka gawaadhida inoogu jiraa halka gawaadhidu maanta inoogu jira dadka hore ugu jiray awr bay ahaayeen iyo farda iyo dabeera iyo waxaasaa dee wax lagu qaadi jiray oo dadka lagu qaadi jiray oo markaas looga laga karaysan jiray markaa makaari iyo jamaal iyo ayaa la yidhaha jamaal imika waa kii awrlaha ahaa makaarina waa kuwaa kireeye ee markaa wax kireynaya awrtaa iyo wixii lamid ahaa kireeye raguba kireynayey marka wuxuu leeyahay sheekhu hadduu nin dee awrbu masalan cid ka kireeyey isaga ayaana dee ay ahayd inuu wado oo uu kaxeeyo oo hawshaasi saarnayd dabeetana ninkii waa iska fakaday marka uu dabeedna fakaday awrtiina waa ka tegey markaa laba waajib baa meeshaa yaallo dee awrtan iyo wixii ay sideen idii horta halkii loo kiraystay in la gaadhsiiyaa waa arrin laga maarmaana oo waa wixii la kala kiraystay qodobka labaad awrtii dee waxay u baahan tahay nafaqo iyo dee waxay u baahan tahay wax la siyaabay u baahan tahay labadii qodobba haddaba see laga yeelayaa karayada dee waa lagu sii soconayaayoo horta halkii markaa loo kiraystay dee waa lagu gaarayaa marka wuxuu leeyahay haddii uu fakado kii jamaalka awraha ahaa jibaashii awrtiina uu ka tago bal waxaa la eegaya awrtan wax la iibin karo oo yacni shaqadan iyo waxa loo kiraysta ka dheeraadi inay jiraan iyo inaanay jirin haddii markaa fadli iyo ninkan markaa hawshiisiiyo wuxuu kiraystay wax ka dheeraadiha ay ku jiraan intaa dheeraadka ah ee ninkan mugtarka ah ee kiraystay xaqiisa ka dheeraadkaa ayaa la iibin dabeetana waa anfaqa calayha ama waunfiqa calayha waa laga nafaqayn markaa oo mar haddii xoolihiisi xoolihiisi laga nafaqayn karayo dee taas ayaa markaa waajibaysa cidda markaa dee halkiisii gelaysa ee markaa hawshii wadaysana dee halkaas ayubaa markaa mushqaayadda laga siinayaa haddii aanu markaa fadli iyo wax dheeraadahoo la iibiya aanu ku jirin oo masalan dee ama laba ama saddex bay ahaayeenoo laba ama saddexdiiba markaa dee alaabtii iyo wixii markaa la qaadiya baa saaran uqturida caleyh waa lagu amaahan oo baytulmaalka muslimiinta ayaa looga soo amaahan ama ninkan mustaajirka lafdiisa ayaa laga amaahan ama cid kale aya ayaa laga amaahan maxaa yeelay sidaasi aan ahayn hawshii ku socon kartaa ma jirto ciddan amaahanaysa ama waxiibinaysaana waa xaakimka markaa iyo qaadiga dadka muslimiinta ay leeyihiin leanno qaadigu ama xaakimku isagaa dadka maqan xoolahooda isaga ayaa ka mas-uula waxa uu soo amaaday ama u iibiyeyna qofkan markaa mustaajirkaa waa u dhiibi karaa si markaa u nafaqeeye hadduu ku kalsoon yahay hadduu xaakimku markaa meel galu wax ka soo amaahdo uu waayo ase haatee ninkii mustaajirka kiraystay uu faro inuu nafaqeeyo oo waxaanuu nafaqaynayana amaha ka dhigto jaaza fi asaxi lqowlayn laba qowlkooda asaxa waa bannaan yahay leannahu waa meel daruuro waxna la arkaa qaadigu inaanu wax kale aanu helin iyo meel kale markaasoo uu yacni wax kaga bixiyo inaanu helin ayaa la arkaa markaa fii asaxi lqowlayn yacni wuu leeyahay inuu idhaahdo adigu nafaqay siduu isagaba uga amaahan karayey qowlka labaad markaa isagu wuxuu noqonayaa maya lama ogola qofkii markaa tabaruc ee ha ku nafaqeeya hawshiisiina ha ka dhammayso ha dhowto ayaa haddaba markii meeshii lagu gaadhay ee awrtiina wax la siiyey ayaa ninkiina ha yimi ninkiina waxaaba la yidhi kaba soo qaad adigu nafaqee baa la yidhi ha dhowto ama ha ku noqoto aad ka qaadataya nafaqee baa la yidhi kii baa kula dooday markaa wuxuu leeyahay intaasaan ku bixiye oo intaa biyaan u siiye oo intaa geedaan u siiye oo intaa yani daawaan u siiye waxbuu soo qortay kiina wuxuu leeyahy waxba kaba jiraan weeye markaa wayuqbalu qowlu fi nafaqati bilmacruuf kan markaa mustaajirka ahaa ayaa la aqbalayaa qowlkiisa uu nafaqayntii awrtaa ku qowlay si macruufa markaas inuu nafaqeeyey weliba macnaha waa markay macruuf tahay haddaanay wax suurtagalaba ahayn waxaanu sheeganayaa oo gebigeeda wiig waxa hayeey uu markaa ay tahay u idhahdo intaasoo lowdho oo cawsabay qabaan iyo intaasoo biyaabay qabaan wax suurtagalaba aan ahayn dee laga aqbali maayo ta ee waa bilmacruufi waa inay tahay haddii aanu xaakim jirin xaakimba ma jiro dabeetana uu nafaqeeyo awrtii wax siiyo marageliyana oo idhaahdo yacni kana marag ahaada dee waxaasaan awrtaa iyo waxaa layga carray aan siinayaaye rajaca wuu ku noqonayaa markaa xaq dee qof maqan lagu leeyahay weeye markaa cinda daruura waxa uu markaa dee ku gaari karaa xaqiisa waxaa markuu bixinayo inuu marageliyo sidii markaa qofkii dee daynta lagu lahaayee dayntii si kale ku qaadan kari waayo xoolihiisu ama xoog ama hoos uga qaato ayaa haddaad nin dayn ku leedahay ood ka soo saari weydo dee hantidiisii hadda arigiisoo meel baaqiyo toban ka kaxaysato waa ku bannaan tahay qiilo wuxuu leeyahay laa yarjicu ma noqonayo oo waxaanu ugu noqonaynin ninkani wuxuu noqonayaa nin nafdiisii wuxu xukumay si uu xaqiisii markaa cid kale maalkeedu uga qaato markaa ku noqon maayo buu kaa kala leeyahay wa in harabaljamaalu hadduu ninkii awrlaha ahaa haddii uu cararo uu fakado watarakaljamaala awrtiina uu ka tago walxaal fiihaa awrtaana ugu sugaya fadlun dheeraad biica waa laybin maa fadala wixii ka dheeraaday oo wufiqa calayha waa laga nafaqayn fain lam yakun fiiha fadlu haddaanu dheeraad ku jirin uqtumida calayhi waa lagu amaahan ee fain amarala xaakimu almustaajira hadduu fara kii kiraysay an yunfiqa calayha inuu nafaqeeyo qardan amaha ku nafaqeeyo jaaza waa bannaaya fi asxi lqowleyni haddaan qabano wayuqbalu waa la aqbali qowluhu mustaajirka ka gelaysay hadalkiisa fi nafaqati uu ku qowlo bilmacruufi macruufu ku nafaqeeye iyo wax markaa la garanayo wain lam yakun wain lam yujhad xaakimun haddaan la helin oo faafaqa uu nafaqeeyo wa ashhada marageliyana rajaca waa ku noqonaya waxa uu markaa ku nafaqeeyey waqiila waxa laa yarjicu ku noqon maayana waa layidhi wain maata hadduu dhinto axadulmutakaariyayni labadii wax kala kalaysay midkood walxaal alcaynu lmustaajiratu baaqiyatun ay tahay mid baaqiya lam yabtul ilcaqdu caqdigu ma burayo ee wain halakat ilcaynu lmustaajaratu cayndii la kalaysay fii yadi lmustaajiri hadday ku dhibato min gayri cudwaanin lam yadman ma magdhabayo waxau sheekhu leeyahay labadii qof ee wax kala kiraysay hadduu midahnaantood dhinto cayntii la kala kiraysayna ay tahay mid baaqiya lam yabtul ilcaqdu caqdigaasi ma burayo ee sidiisa ayuu markaa usii jiraya leannahu ijaaradu waxa weeye caqdi laazima sidii beyci iyo ibikii oo kale weeyaan midkoodna ma fasahan karaynin geeridoodana ku buri mayso macnaha kan dhintay wixiina dee mudday leedahay ila wax daba furan maahee muddaa la kala kiraystay muddadiibaa midkood dhintay halkeedun bay taagnaanaysaa ninka hadduu masaakiin wa karaystay dhinto dee dadkiisii dhaxalkanaaba kiradiisii soo gelaya kuwan kale ee hadduu dhinto kii wax kireeyeyna dee dadkiisii intay kiradaasi dhammaanayso faragelin kuma laha marka taasi waa taa qodolka labaad wuxuu uhi wain halakat ilcaynu lmustaajaratu fii yadi lmustaajiri bigayri cudwaanin cayntii iyo shaygii la kala kiraysay ayaa dhintay ninkii kiraysay gacantiisii buu ku dhintay min gayri cudwaanin buu ku dhintay lam yadman ma magdhabayo leanna waxay leeyiin waa cayn waxau gacanta ugu dhigay inuu ka oobsaday wuxuu ka milkeeyey oo dee manfacadeedu mulkeeya ma damaanayo markaa qabdintaas iyo gacantaas uu ku dhigay uu ku hayay kuwa magdhabaya bay leeyihiin waana bilijmaac inaanu markaa magdhabaynin macnaha haddii aanu isagu wax tacadiya iyo wax gabadfala eeg tacadigu waa xadgudub haddaanu isagu la imanin ama taksiir haddaanu la imaninoo yacni masalan waxay ahayd inuu ka ilaaliyo aanu ka ilaalinin dee haddii masalan oo gaadhigii labanaankaraysaba dee meel xun doox dhex dhigo oo uu kaga seexdo dabeetana daad qaado haddii markaa aqalkii oo dab ka baxayo uu kaga tago oo dabkii dabeetana saa ku wada ololiyo ama ciyaarka ay ku qabtaan saa ku gubto dee waxaa la leeyahy qofkani saa gabadfal sameeye ama waxay ahayd markaa inuu ka ilaaliya uu ka ilaali waayo ama isaga ayaa xadgudbii ku sameeyey marka waa lagu yeelanayaa haddii laakiin waxaasi aanay jirin yani dee ama balaayo samaawiya ku timaado ama tuug ama masale gaarigii baa dhacayba ama waa la duqeybaa adigoo caadiya wax laaga yeelanayaa ma jirto wain hala wain maata hadduu dhinto axadulmutakaariyeyni labadii wax kala kalaysay midkood walxalal caynulmusaajaratu labaaqiyatun aytee lam yabtunin cabdu ma burayo wain halakat ilcaynulmusaajaratu hadday fii yadi lmusaajiri ku dhimato min gayri cudwaanin xadgudub la-aan lam yadman ma magdhabayo wain inqadad hadday burto mudda hadday dhammaato goodo muddat lijaarati lazima almusaajira waxaa ku waajibaya raddu lcayni cayntii inuu celiyo wa calayhi korgiisana waxaatay mu'natu raddi celinta qarashkeedana isaga ayaa lagu leeyay wa qiila waxaana yajibu dalika cala almu'ajiri kii kireeyey ayaa lagu leeyahayna waa la yidhi wain ikhtalafaa hadday isku khilafaan fi raddi xagga celinta falqawlu qowlka la aqbalaya qowlulmu'ajiri kireeye qowlkii weeye waxau sheekhu leeyahay haddii ay muddadii la kala kiraysay dhammaato waxaana dee wax manquul ah oo la rara uu yahay amaba dee wax soconaya uu yahay lazima almustaajira waxaa ku waajibaya raddulcayni wa calayhi mu'natu raddi mar hadday muddadii dhammaatay cayntiiyo shay u kiraystay inuu soconaya isagaa lagu leeyahay mu'anadii iyo qarashkeeda ugu soo celinaya isagaa lagu leeyahay leannu waxaa loo idmayay inuu hayso manfaco uu ka oobsado dee markaa wadiicayo ilaalina lagama dalbin muddadii markay dhammaato inuu celiyaamo waajib qarash kale isagaa laga rabaa sida inagii mustaciirka ahaa ee shayga ammaanaysay oo kale qiil baa wuxuu leeyahay yajibu dalika cala almu'ajiri may wuxuu ku waajibayaa kii mu'ajirka ahaa ayuu markaa ku waajibayaa ee kireeyey ninkani shaygan manfaco iyo dheef bay kala kiraysteen manfacadiisa iyo dheefdiisa markuu oobsado shaygii wadiico oo kale ayuu markaa noqonayaa ammaanabaday gacantiisa ku jirta ayuu noqonayaa dee waa inuu markaa isagu waa inuu ka soo doontaa ayuu leeyahay oo ninkan macnaha takhliya unbaa lagu leeyahay ninkan iyo markaa shaygiisa inaanu markaa kala dhex marin ayaa lagu leeyahay waa inuu markaas dee doontaa oo isagii markaa uu soo qaataa weliba khilaaf gaara laba masala kasii farcamayo oo kasii ratibmayo mid weeyaane shaygii hadduu muddadii oo dhammaatay sii hayo oo ay gacantiisa ku dhimato maxay noqonaysaa dee wuu magdhabayaabaa meesha soo baxaysa qowl hore wuu magdhabaya ila inuu iska celiyaabay hayday isagii bay iska celin waayey qowlka labaadna wuxuu leeyahay ma magdhabayo dee kanay ahayd inuu soo doonto allahuma dee inuu soo doonto markaa u diida mooyaane qodolka labaadna waxa weeye yaa lagu yeelanayaa hadduu masalan shaygii dee mushqaayad iyo u baahdo uu jiray hadduu u baahdo yaa lagu yeelanayaa oo masalan shaygii baaba nafaqaba u baahday nafaqadii yaa lagu yeelanayaa midda labaad yacni hadday markaa u jiro ma lagu yeelanayo mise laguma yeelanayo oo haddii masalan qowlka horena ujradii waa lagu yeelanaya yo yaanu isticmaali been mar hadduu gacanta kuwayana intuu iska celilayo kalabaadna wuxuu leeyahay maya ninkadaa lagu leeyahay halkaa markaas aslawi ayaa masalada markaa qabanaya oo wuxuu leeyahy wala saxu ijaabu mu'anati raddi bacda inqidaai muddati rijaa cala almu'ajir duuna almustaajir liannahu amiin qarashka celinta waxaa lagu leeyahay ninkii maajir ee kireeye ninkani aamin buu ahaa kamaa huwa asaxu fi lmuxarari walminhaaji walaysa fi rawda tasriixu bitajriix tasriixun bitarjiix rawdaa isagu waxba ma ogolaashay lakin muxarar iyo minhaaj ayaa markaas sidaasi ay ku rajaxantahay buuli waxaa kaloo sheekhu yidhi hadday haddaba isku khilaafaan celimtii shayga aan kaa kiraysa waataan kuu soo celiyey iyagumaa soo celin baa la ysku haystaa falqawlu qawlu mu'ajir qowlka la aqbalaya waa ninka mu'ajirka ee kireeyey qowlkiisa leannu asalku waa inaanu soo celinin mar haddaan wax markhaatiyana la haynin dee xaggee buu shaygani jiray dee ninkii kiraysay baa gacanta ku inaanu soo celin wey shayganna asalkiisaba dee wuxuu qaladi nafsihi ayuu gacanta ugu dhigay marka kanuun baa loola ku dhaaray inaan ugu soo celino shaygii sidaasaa markaa loogu yeelanayaa wain inqadaa hadday dhabaato muddatulijaara lazima almustaajira waxaa ku waajibaya raddu lcayni cayntii inuu celiyo wa calayhi waxaa la koraysaa muunatu raddi celinta qarashkeedana isagaa lagu leeyay waqiila waxaana yajibu cala almu'ajiri kan mu'ajirka ayay ku waajibaysaa fain ikhtalafaa fi raddi hadday isku khilaafaan falqawlu hadalka almaqbulu la aqbalay qowlulmu'ajiri muajiri qowlkii hadalkii weeye wain halakat ilcaynu cayntii hadday halaagsato allatii taasoo ustuujira loo soo kiraystay cala alcamali fiiha ka shaqaynteeda fii yadi lajiiri ninkii ajiirkee lasoo kiraystay ayay gacantiisa ku dhibaatay bal waad eegee fain kaana alcamalu fii milki lmustaajiri kiraystay milkigiisa hadday shaqadu ka socoto oo fii hayri milkii bay ka socotaaye walmustaajiru kiraystana mushaahidu lagu arkaya lam yadman ma magdhabayo ee wain kaana fii hayri milki lmustaajiri mustaajir milkigiisa kayrkeeda hadday ahaatana fa fiihi qowlaani baa ku sugan asaxuba annahu laa yadmanu ma magdhabayo weeye wayastaxiqu waanu mudan alujrata ujradiiyo mushqaayadda wuxuu mudan limaa kii camila fii milki lmustaajiri uu ku sameeyey ilaan halaggan intay ka halaagsamaysay walaa yastaxiqu mase mudanayo limaa camila wixii uu kaga shaqeeyey fii hayri milkihi milkigiisa meel aan ahayn waxau sheekhu leeyahay hadday dhimato shaygii cayntii loo soo kiraystay ninkani inuu ka shaqeeyo ayaa dhimatay oo masala nin ayaa maryayo alaab lala dhiibay oo la yidhi maryaha iyo alaabta dee toloo ka shaqee maryihii baa kaba soo qaadgubtayba dee alwaax iyo wax galaa loo dhiibo waxaa la yidhi waxaad ka samaysaa maanta ka shaqeeyo albaabaa masarna iyo wax ka samey baa la yidhi wixiiba waa la xaday markaa wain halakatil caynulati usuujira cala alcamali fiiha fii yadi alajiir iyadoo ninkii lasoo kiraystay ajiirkaa gacanta ku hayo ayay dhibatay wax tafriida iyo tacadul isagu ku sameeyena ma jiro bal waxaa la eegayaa meeshanuu kaga shaqaynayey meel isaga u gaara oo ninkan uu shaqaynaya aanu shaqo kula inuu kaga shaqaynayayo iyo ninkani meel u leeya inuu kaga shaqaynayey markaa wuxu uhi fain kaana alcamalu fii milki lmustaajir ninkan mustaajirkaa kiraystay ninka kiraystay ila ninkani waa ajiir hadda ajiir iyo mustaajir bay kirayiin iminka ajiirna waa kan lasoo kiraystay ee shaqaynaya mustaajirna waa kii shaqaysay ee kiraystay milkigiisa aqalkiisuu geeyey markaasuu yihi kaalay oo dawaarkan iyo maryahan iyo waxaan iigu tol ama kaalay oo aqalkaygan iyo daaradaydan albaabadan iyo waxan iyo ku sameeya buu ihi halkaasay ku halaagsantay ow fii hayri milkihi ama milkigiisi iyo meeluu mustaajir leeyahay may hayne meel kale ayay hayde walmustaajiru mushaahidu lahu waa la joogaayo isha ayuu ku hayaa oo alaabtii uu la fadhiyaa oo kama tegin lam yadman ma magdhabayo markaa ninka ama ajiirka ahi leannahu xoolihii markan xaqiiq ahaan looma dhibin oniga gacanta looma gelinin ninkan maaligan unbaa ka iyunbaa kaalmaystay oo hawshan qabashadeeda u kaalmaystay mooyaane xil la saaray ninkan iyo alaab isaga gacanta loo geliyey oo mas-uul looga dhigay ma jirto si aad wakiilkaaga iyo ardaygaaga iyoba aad u kaalmaysan karto hadduu laakiin fii hayri milki lmustaajir yahay milkigiisii maaha meeluu ka arkayana ma aha ninkan isagaaba gurigiisii la tegey ama meel kale oo cid kale leedahay ayuu la tegey fa fiihi qowlaani laba qowl baa masaladaa ku suganoo asaxumaa labadaa qowlka waa sax annahu laa yudman ma magdhabayo dee sidii cayntii lasoo kiraystay cayntii mustaajirada ahayd baa hadday wax noqoto aanan u dhammaanaynin ayaa kan loo soo kiraystay inuu waxaan ka shaqeeyaana aanu magdhabaynin qowlka labaad wuxuu leeyahay mee waa magdhabayaa oo wuxuu la mid noqonayaa qofkii mustaciirka ahaa ee wax ammaanaysay waa magdhabaye qofkii mustaabka ahaa ee shay baayacaad u qaaday hadduu bashkaa yidhaahdo wixii aad qaaday oo uu burburo dee waa lagugu yeelanayay taasoo kale ayay markaa la mid noqonaysaa cala alyadi ma aqada xataa tu'addiyahu xadiidkaana markaa waa udaysa gacanta waxaa saaran waxay qaatay intay ka gudanayso walianna waa khadal cayna limanfacati nafsi min hayri istixqaaq mudasharaan ayuu markaa shayganna gacantiisa iyo manfacada nafdiisa ayuu ku qaaday fa ashbaha almustaciira waalmustaam kii caraysay ee kii ammaanaysay kii eegayey ayay shabbahaysaa waxau sheekhu leeyahay wain halakad hadday halaagsanto alcaynu cayntii allatii tastujira loo kiraystay cala alcamali fiiha inuu ka shaqeeyo fii yadil ajiri bay ku dhibatay bal waad iyaga fain kaana alcamalu fii milki lmustaajiri mustaajire kiraystay milkigeeda hadday tahay oo fii kayri milkii bay ahaatee walmustaajiru baa mushaahidun lahu arkaya oo eegaya oo xaadira lam yadnahuma magdhabayo wain kaana fii kayri milki lmustaajiri hadday tahay meel aanu ka arkayna ay tahay fa fiihi qowlaani baa ku sugan asaxu annahu laa yadman wa yastaxiqu waa mudanayaa haddaba waxa kaloo ayana halkan uu kaga hadlayaa qofkii cayntaa uu ka shaqaynayey ee halaagsantay intaa uu ka shaqaynayay wax mushqaayada ma mudanaya marka wuxuu leeyahay labadii un baa loo kala qaadayaayo haddii uu shaygan kaga shaqaynayey mustaajir milkigiisa ama meeluu ka arkayay hadduu kaga shaqaynayey oo masalan dee alaabtii hal maalin buu ka shaqaynayey habeenkiiba halkii daaradda lagaga seexday oo dee wixiiba daad baa qaaday ama tuug baa gurato waa la waayy ninkana tusaalean waxa lagula soo hesheeye shan cisho dee wuu mudanaya markaa ilaa fii milkii ayuu markaa kaga shaqaynayey cayntuna ninkii lahabaa hayay camalkana dee isma wada raacsanayn shay-an fa shay-an iyo in awalan awalan ayuu markaa qofkan camalkiisa u soconayay oo wax ugu mudanayay laakiin fii kayri milkihi shayga markii gacanta loo geliyey ee isagu uu la tegey meeshiisii ama meel kale uu la tegey ninkana aanu kaba warhaynin dee ma mudanayo ayada ma mudanayo markaa wuxuu ka shaqeeyey maalinta yoomkeedii male leannahu gacanteedu dee ammaana yeehay dee wixii markaa loo dhiibayna ma badbaadina uu ka shaqaynayey waxay ka dhigan tahay shaygii la kala iibsaday hadduu ayadoon gacantaba lagu dhigin uu dhinto ma lacag baa lagu yeelanaya ninkii iibsaday haddii lacagtiisa la hayana waa loo celinaya tanna waa saas oo kale markaa marka uu isagii fii xadrati ama fii milki uu kaga shaqaynayana dee intuu shaqeeyey wuu yeelan markan kale laakiin ma yeelanayo wa yastaxiqu waa mudanaya alujrata limaakii camilahu shaqeeyey fii milki lmustaajiri mustaajir milkigiisa uu kaga shaqeeyey ama meeluu joogo ilaa an halagad intay ka halaagsamaysay yacni wuu mudanayaa mushqaayadeedii walaa yastaxiq mudan maayo limaa kii iyo waktiga camila fii kayri milki buu kaga shaqeeyey wain ikhtalafa almustaajiru hadday iskhilaafaan mustaajir iyo walajiru lmushtaraku ajiirkii mushtaragga ahaa dadka badan u shaqaynayey fii radilcayni caynti celinteedii hadday isu khilaafaan faqad qiila waxa la yidhi alqowlu qowlu lmustaajir wey waqiila waxa la yidhi alqowlu qowlu lajiir weeye hadda waa nin la soo kiraystay oo alaab inuu ka shaqeeyo loo soo kiraystay tii hore aynu ka hadlaynayna waa marka shay la kala kiraystay eeg marka shay la kala kiraysto waa mu'ajir iyo musta'jir ama mukri iyo muktar marka laakiin waxa la kiraysay ay qof tahay qofkani ajiir buu noqonayaa kan wax kiraysana musta'jir weeye haddaba hadda waxa iskhilaafsan markii hore mu'ajir iyo musta'jir masalada aynu soo marnay ayaa isku hayey shayga soo celintiisii iyo waad ii socda shagaado kalatay imaad soo celinin tan hadda nin baa la soo gelaysoo la yidhi shay ka shaqee shaygii waan kugu soo celiyo igumaad soo celinin ayaa la isku hayaa markaa wuxuu leeyahay sheekhu musta'jir iyo ajiir hadday isku khilaafaan welibana waa ajiirkii mushtaragaaha ajiirkii munfaridka aha maaha qiil waxa uu leeyahay musta'jir ayaa hadalkiisa la aqbali qiilla wuxuu leeyahay maya ajiirka ayaa la aqbalayaa horta ajiir mushtarak iyo ajiir munfarid waa kala laba mid waxaa la yidhaha ajiir mwaxaa la yidhaha ajiir munfarid ajiir munfarid waa qofka nafdiisa kireeyey camal yacni muddo kireeyey si uu camal mucayana u qabto mar hadduu waktigiisa oo dhan wada kireeyey dee cid kale uma shaqayn karo ka waxaa la yidhahdaa waktigiisa oo dhan laga wada kiraystay ee aan cid kale u shaqayn karaynin waxaa la yidhaahdaa ajiir munfarid ama alajiir lkhaas baa la yidhaahdaa mid waxaa jira ajiir mushtarak la yidhaahdo waa dadkan farsamo yaqaaniinta ama kuwa gawaadhi ka shaqeeya ha ahaadaan ama kuwa kaloo wax kala qabto ha ahaadaan ayaga shaqaa lagula heshiinaya markaa kalaa maanta gaadhi udhiibaya ka kalaa udhiibaya ka kala tobanba udhiiba labatanba udhiibaya shaqo iyo farsamo iyo hawl baa laga rabaa marka ajiir mushtaragna waa ka waa qofka camalnimadiisa islaaziminaya ee dadka ka dhaaxeeya ee dadka faraha badan inuu hawl u qabanayo yani kuwa kula heshiinaya haddaba mustaajirka iyo ajiirka mushtaragga ee dadka badan ka dhexeeyey ayaa waxay isu qabteen fii radd ilcayni daaminna ma ahayn oo waxaana ma magdhabaynisaynu dee horeba usoo sheegnay caynta inuu ka shaqeeyo loo kiraystay ayaa waan kugu soo celiyay waan soo celin baa la isku hayaa qiil wuxuu leeyahy alqawlu qawl ajiir isaga un baa loodhan ku dhaaro qilo wuxuu leeyahay maya waa qowl mustaajir waa yani awjuudii wakiilka ku jiray oo kale weeye horenan markaa usoo marnay waxaanu leeyahy wa ana alqawla qawlulajiiri mushtarak fi raddi imaamu nawowi markaa tasixu tanbiih hore asrawiyad tadkiriisa ku raacaya wuxuu leeyahy qowlka la aqbalaya waa qowlu lajiiri mushtarak fi raddi xagga celinta isaga ayuun baa loodhan ku dhaaro inuu shaygii markaa soo celiyey inaanu magdhabayna dee waa qowlka jira laakiin xilliyadan dambe yacni waata dee istixsaan ahaan aynu markaa wajiiskii ugu maraynay in la damaansiinayo si markaa acmaal fara badan iyo hawl badan aanay qaban karaynin aanay u qabanin oo dabeetana dadka aanay hawlahoodii uga dayacmin waa la damaansiinaya wain ikhtalafa almustaajiru hadday mustaajir kiraysaya walajiirumushtarau isku khilaafaan fii raddi lcayni caynta celinteedii faqad qiila waxa leh alqawlu qowl mustaajir weeye wa qiila waxa leh alqawlu qowl lajiir weeye wain baaca almukrii kii kireeyey alcayna cayntii hadduu min almuktari kii ibsaday ka kireeyo jaaza waa iska banaayey walam tanfasik ilijaaratu ijaarada ma fasakmayso bal yustawfaa ama yastawfii maa baqiya bixukmi alcaqdi caqdigiiyo xukunkiisii ayuu ku dhammaysan waxau sheekhu leeyahay hadduu ninkii wax kireeyey cayntii iyo shay uu ka kireeyey ninkii kiraysta ka iibiyo waa iska bannaan tahay oo waar gurigii oo wuxuu leeyahay gurigii aadiga kiray aadiga kiraysatay waan iibinayaa maiga iibsanaysaa haa wuu ka iibiye gaadhigii aada iga kiraysatay ma iga iibsanaysaa ha wuu ka yidhi waa bannaan tahay le'annahu shaygii qofkani isaga gacanta ku haya qofkanna dee shaygalena waxayna oo kaga gudbani ninkan dee muddada manfacada ka hofsanaya mooyaane ma jiro markaa waxay la mid tahay shaygii maqsuurka ee la dhacay oo qaasimkiiya kii dhacay laga iibiyoo kale midda la milkiga iyo lahaanshaha shaygan qoortiisa dee ninkan uu khaalis u yahay aqdigan ijaaradii kiradana ku jiraan manfacada ayay ku aroortay raqabada iyo qoorta kuma eroonin oo raqabada iyo qoorta shayga iibintiisii wax kama micnayaa ma jiro marka uu ka iibiyo ijaaradina ma fasakmayso bal waa hofsanayaa wixii hadhay bixukmi caqdi caqdiga xukunkiisa ayuu ku hadhan ayu ayu ayu ayuu ku hofsanayaa lianna almilka laa yunaafiha milkigu ma anfinayo saa daraaddeed milkigiisa musaajirba uga kiran karayo marka qaar baa ilmanaha way fasakmaysaa oo fasaq ayaa ku imanaya oo masalan maxaa haddaba ka soo baxaya dee masalan haddii shaygiba uu dhinto manaaficdeedina muddo ijaarada oon dhammaanin ijaaradii waa fasakmaysaa niga keliyana waxa soo haray buu ku noqonayaa masalan way fasakmaysaa iyo ma fasakmaysada macnaha faa'iidada ku dhex jirta waxa weeye kaba soo qaad sanad buu ayuu ayuu ayuu ka kireeyey lix bilood markay maraysaa buu ka iibiyey lixdaa bilood ee harsan xukunkii ijaaradaa soconaya oo masalan haddii gurigiiba uu dumo dee wuxuu leeyahay kiradii kaabur buu ugu noqonayaa ilay milkigeeni wuxuu imanayaa uuna axkaamtiisu waxay imanaysaan lixdaa bilood markay dhammaadaan laakiin intan hore waxaanu ku hofsanaya waxa weye waa waa waa ijaaradii macnaha khilaafkeena faa'iidada ku jirtaa waa intaa wain baaca almukrih hadduu iibiyo alcayna min almuktarih hadduu ka iibiyo kii kale sijaasa waa iska banayn walam tanfasik ilijaarata lama fasakmayso bale yasta ama yustawfa wal ama yastawfi u hofsan maa baqiya muddada hadhay bixukmi alcaqdi caqdigii hore xukunkiisii ayuu markaas ku oofsanayaa in markaas ay ansaxayso shayga markaas na waa inoo keri doona wain baaca hadduu ka iibiyo min hayri hadduu ka lam yasixa fi axadi lqowlayni laba qowl kooda asax haddaan qabanna ma ansaxayo wayasixu fi laakhari qowlka labaadna waa ansaxayaa wayasaw fi lmustaajiruna waa absanaya maa baqiya inta baaqiga ahe hadhay kaasi waxay ahayd marka uu ka iibinaya kii kiraystay haddaba hadduu cid kale ka iibiyo gurigii oo sanad kiraysan ama muddo ka badan kiraysan kii isaga uu ka kireeyey waa ka iibin karaa badina mid kale ma ka iibin karaa khilaaf baa ku suganoo laba qowl baa ku sugan oo midkood kuma ansaxayo liannu ninkan uu ka iibinayaa xukunkan beeca wuxuu ku yeelanayaa tasliim iyo shaygii inuu gacanta u geliyo shaygii oo waxaynu dee shuruudda mabiicda waxaa ka mid ahayd walqudra cala tasliim inuu shayga dhiibi karo lacagtii waa tale shaynu kaliibsanay dee isii ayaa meeshii taallo soo maaha mana dhiibi karayo maxaa u diidaya inuu dhiibo dee nin baa kiraystay oo muddadan laho ay caqdi aan laga noqon karaynin ay wada galeen oo nin baa haysa markaa ma ansaxayabuu qowlkaasi leeyahay wayasixu fi laakhari qowlka kalena wuxuu leeyahay maya waa ansaxayaa iibkaasi wayasixu fi mustaajirina maa baqiya inta hadhay na waa oobsanaya ninkan mustaajirkaa kiraystay ninkan iibsaday hadduu og yahay inuu gurigu kiraysan yahayna dee isaga ayaa ku galay muddada isagoo masluubulmanfaca isagoo manfaca aan lahayn inuu kiraysto isagaa ku galay haddii aanu ogeynna falahu lkhiyaar bay yidhahdeen khiyaar buu leeyahay war gurigana dee isii gurigii bannaa waan u baahnay warniyow guriga dee sanad baan kireeyey bal iska su sanadka marma doonaya lacagtayda isiinu yidhahdo marka anigu guriga hadda inaan galaabaan doonaya guri sanad dabadii laga baxayo anigu diyaaruma ihi lannu caqdiga waxay leeyihin lianna subuuta alcaqdi cala lmanfacati laa yamnacu min bayci raqaba ma diidaynin waana halka imaam nawowi markaa uu ku leeyahay tasxiixata biha wa ana alcayna almustaajir yasixu baycuha iibkeedu waa ansaxaya marka waa idlaaqay oo yani kii kiraystay u kiraystay iyo kii kalaba waa u ansaxaysaa wain baaca hadduu ka min ayri min hayri lmuktari lam yasixa ma ansaxayo fi axadi lqowlayni laba qowl midkood haddaan qabanno wayasixu waa ansaxaya fi laakhari qowlka kale wayastawfi lmustaajiru kii kiraystana wuu oofsan maa baqiya muddada intii u hadhanayd waa oofsanaya waa dhammaysanaya wain kaana waxaan la kiraystay haddii cabdan hadduu yahay oo factaqa uu xoreeyo cataqa waa xoroobaya wayalzamu lmawlaa ninkaan sayidka uu xoreeyana waxaa ku waajibaya lilcabdu waajibaya aqalulamaraynay laba amar kooda yar min ujratihi mushqaayadiisa aw nafaqatihi ama nafaqadiisii waa masale kale oo fiqigii addoonka ee iska kakanaaya mar haddaan waxaana suuqa lagu isticmaalaynin yacni waxa weeye fahankiisuu iska adagi hadda addoon buu lahaa addoonkii buu kireeyey oo nin buu sanad ka kireeyey lix bilood markay maraysay ayuu xoreeyey horta hore inuu soo marnayoo xorayntaasi way ansaxaysaa laakiin maxaa meeshii yaallaa masalan sanad buu kireeyo lix bilood waa socdo lix bilood baa hadhay lixdan bilood ee hadhayna waa caqdi laazim oo lagama bixi karo oo waxaa laasim ku xataa isagoo xora inuu sii shaqeeyo ninkii lixdan bilood hortu cataqa mid weeye oo waxaa haysa shalan kirada loo haystay xaynuladaasi cidqiga ma diidayso kii la dhacayo kii dhuuntay iyo yacni waa la xorayn karay ijaaraduna manfacay ku dhacdaa cidqiga ma diidayso haddaba ninkii hadda waa xoroobay oo lixdan bilood waa xor mushqaayadiisiina ninkii lahaabaa qaatay nin kale aan uu shaqaynayaa dee qofkiina wuxuu u baahan yahay waxbuu u baahan yahay marka wuxuu leey wayalzamu lmawlaa kan mawlaa sayidkiisa ee xoreeya waxaa ku laasimaya oo lilcabdi addoonka u sugnaanaysa addoonka ku yeelanaya aqalulamrayn laba arrin kooda yar min ujratihi ama ujradiisa aw nafaqatihi dee lixdaa bilood ee hadhay waa inuu mushqaayadiisii siiyaa oo mushqaayadii uu ku shaqayn lahaa waa inuu siiyaa ama waa inuu nafaqadiisii siiyaa hadduu tii yar buu bixinaya ujratu maal markay ka yartay nafaqada waxay leeyihiin iminka ninkani marka hore sow ma lahayn sow muu nafaqaynaynin oo lahaansho kumuu nafaqaynaynin dee xornimadani waxay jartay sababtii uu ku nafaqaynayayo addoonnimada ah mar hadday halkaa nafaqadii kaa goday manaaficdiisii lixdaa bilood wixii ka dambeeyey na yaala yaa la tegay oo ka tegsiiyey dee sayidkii dee waa inuu damaanaa markaa oo mar hadduu mid lixdan bilood mushqaayadeedii qaatay wixii lagu nafaqayn lahaana meesha uu ka saaray muddadana markaasu shaqadeedii uu isagu qaatay waa inuu markaa isagu bixiyaa dee ujradii markay nafaqadu yar tahayna waxay leeyihiin xorayntu waxay ku dhacdaan wuxuu sayidku mulkisan yahay manfacadana xilligan dee ma milkisanaynu cidqiguma gaadhin bedelkeedii markaa kuma noqon karayo waa inay markaa nafaqadu waajibtaa leanno ayadaa wax milkigiisii ku hadhan oo kale ah wain kaana hadduu yahay waxaan la kireeyey cabdan oo factaqa uu xoreeyo cataqa horta addoonkaasi waa xoroobaya wayulzamu lmawlaa sayidkiina waxaa ku waajibaya oo lilcabdi addoonkii waajibaya aqalulamrayni laba amarkooda yar min ujrati mushqaayadiisa lixdaa bilood tusaalaheena ow nafaqatihi ama nafaqadiisa ayaa lagu yeelanaya wain ajara alcayna halkaa imaamu nawowi markaa tasixu tanbiiha iyo asnaba waxay leeyihin wa ana alcabda idaa uctiqa laa yalzamu sayida ujratu walaa nafaqatuhu ujro iyo nafaqatoona lagu maray bal nafaqatu fii bayt ilmaal nafaqadiisa baytilmaalkaa lagu yeelanayaa ninkan isagu waxa wanaag buu samey mar hadduu ninkaa xoreeyey wax damba iyaan loo raacin wain ajara hadduu kireeyo alcayna cayntii wain aajara hadduu kireeyo alcayna min hayri lmusaajiri buu ka kireeyey lam yajus ma bannaana ee wain aajaraha hadduu ka kireeyo min almusaajiri kiraysa jaaza waa banneeya fi adhar ilqowlayni laba qowlkooda adharkaa haddaan qabanno halkan wuxuu leeyahay sheekho tii hore iibin bay ahayd tanna waa kirayn shaygii uu kireeyey ayaa intaanay muddaday dhamaanin mid kale uu ka kireeyey lam yajis ma bannaana oo weliba suuradu waxa weeye maaha inuu isisdulgeliye masalan ninkan bil buu ka kireeyey ka kalena bisha ku xigta ayuu ka kireeyey markaa waxay leeyihin ma bannaana oo shay aanu hadda dhiibi karayn buu kireeyey waa mid midda labaad dee waxay ahayd in oofsashada waataynu hore usoo maray oofsashada manfacada la oofsanaya waa inay caqdiga la xidhiidhaa tiina lama hayo oo dee bil ba udhaxayso nin kalaaba waktigiisa kusii jiraa laakiin hadduu kiraysto uu kasii kireeyo jaaza waa banaantay fi adhar ilqowlayni laba qowlkooda adharkaa haddaan qabanno dee mar hadduu gacanta ku hayo manfacadiina way isdaba socotaayo markay bishani dhammaato ta kalena isaga waa u dabagelaysaa uun oo isaga waa laga kirayn karaa qowlu haani wuxuu leeyahay maya ma bannaana oo yacni ma kirayn karo wain aajara hadduu kireeyo ama ajara ama aajara alcayna cayntiiya shaygii uu hore u kireeyey inuun muddadii dhammaanin ayuu min hayri lmustaajiri ka kireysay midaan ayn ka kireeyey lam yajuz ma bannaana wain ajaraha ama wain aajaraha min almusaajiriin hadduu kireeya jaasa waa banaya fi adhar ilqowlayni laba qowlkooda adarka haddaan qabanno wainqadad hadday goday dhammaato muddatulijaara walxaal fil ardiga zarcun uu yahay bal waa adeegaya fain kaana bitafriidin gabadfal min almusaajiri hadduu ka yimi jaaza waxa bana ijmaaru in lagu dirqiya calaa qadcihi wa taswiyati alard wajaaza tarku biujra in markaa mushqaayad loogu daayaana way iska bannaan tahay lam yakun bitafriidin minhu haddaanay tafriid iyo gobolful xaggiisa ka yimi aanay ahayn faqad qiila waxa la yajuusu ijmaaruhu in la dirqiyaa bannaan wa qiila waxa laa yajuusu ma bannaanana waa la yidhi dhulbeeleed baa la kala kiraystay waxa la kala kiraystay sanad sanadkii markuu dhammaaday ayaaba beertiba saracii baa ku yaalla maxaa saracan xilliga soo gaarsiiy baa la isweydiinayaa markaa wuxu uhi wain inqadad muddatulijaara hadday goodo wa fi lardi zarcun dhulkiina zarac baa ku yaallaa bal waad eegayaa haddii dibdhacan zaracu uu dib dhacay uu tafriid iyo gaboodfal ninka kiraystay ka yimi yahay oo masalan dee ayadoo wakti yari u hadhan yahay ayaa wuxuu ku riday zaracuun ku go-ayo muddadaa dabadeed ama abuuridii ayuu dib dhigay jaaza isbaaru calaa qarci wa taswiyat alard in la yidhaahdo fuji dhulkana weliba hagaaji xaq baa luqi waa litacadihi kalkhaasib ninkani tacaddi iyo xadgudub ayuu sameeyey waxau la mid noqonayaa qofkii qaasimka ahay meesha dhacay oo kale wajaaza tarku biujra haddii lala saa'irana in loo daayo inta saracaasi u go-ayo oo laga mushqaaladuun iska bixi la waa banaantay lianna alxaqa lilmaaliki fajaaza tarku biridaa hadduu isagu ka raali noqdo inuunu sii daayo waxooga u ka qaato ama uu isaga daayo ba u bannaan tahay laakiin xaq waxaa loogu leehay hadday gargar tagto inuu fujiyo dhulkana weliba hagaajiyo dadka waxaa la doonayaa waxa cad inay wada galaan ay ku heshiiyaan sharcigu wuxuu doonayaa ama culimmadu ay ka hadlayaan wax cad in la wada galo marka hore oo aan madmadow iyo isqabsi aan keenin haddowta kii xadgudbana yacni waddo la mariyo aan la isa surin dadka sanad bay kala kiraysteen inay kala beertaan bay meeshaa beertaa kala kiraysteen markay muddadii dhammaatay waxba waa ku yaalla waxaa la leeyahay mar hadduu isagu gabanfurkaa sameeyey hagoy wain lam yakun bitafriidin hadduba tafriid kama imanin roobkaa lagu beerayo roobkiiba ilaahay dibdhigay kulayna maqadow imtixaana ayaa dhacay ayax baa ku degayoo wixiibaa madaxa ka guray dib bay dabeetana wuxuu u biqishay khiladdu xaggaasay ka timi faqad qiila yajuusu ijmaalu yacni waa la dirqinayaa kollayba gabadful meesha kama madhna ayuu leeyahay oo gabadful baa meeshii ku jira waqiila laa yajuuzu qiila wuxuu leeyahy ma banaana welibana waa qowlka asaxa ee ay xoojinayaan inaan laga fujinaynin isagu wuxuu sameeye macduur buu markaa ku yahay muddada ay la dhaaftay waalgu nawawi markaa si tabiixa ku leeyay waanahu ida inqadat ilmuddatu wa fi lardi zarcun bikayri tafriidin hadday muddadii dhammaato iyadoo dhulkana zarcaan tafriid lahayn uu ku yaallo laa yujmaru calaa qalcihi fujintiisa lagu dirqin maayo ee waa loo daynin tahay dee halkeedii ka gaadhayso wainqada hadday dhabaatay muddatu lijaarati waxal fil ardina zarcun zarac markaa dhulkiina uu zarac ku yaallo bal waad eegaya fain kaana hadduu ahaaday zaraca hadda ku yaalla bitafriidin gabalfal mina saaqi ka yimi min almustaajiri kirayste ka yimi jaaza ijbaaruhu in lagu dirqaya buna cala qalci fujintiisa wa taswiyati lardi wa calaa taswiyati alardi iyo dhulka sibideeda wajaaza tarkuhu in laga taga ay ayaa banaan biujrati lmushqaayad wain lam yakun haddanan bitafriidin minhu faqad qiila waxa la yajuusu ijbaaru in la dirqiyaa banaan waqiila waxa laa yajuusu ma banaanana waa la yidhi weliba kaa dambe ayaa adharu oo xoog badan wain kaanat ilijaaratu ijaaradu hadday tahay calaa camalin fi dimmati camal dimada saaran jaaza waxaa bannaan bilafdi salm lafdi salm in lagu caqdiyo wain caqada ama wain cuqida haddii lagu caqdiyo bilafdi salm uctumira fiihi waxaa loo ictimaaday qabdulujra shada fi lmajlisi in lagu kala qaato ee wain cuqida bilafdi lijaarati alla haddii lagu kala caqdiyo faqad qiila waxa la yuctabaru walact waqiila waxa laa yuctabar walaa tastaqiru lujratu ujra ma sugnaata fi hadi lijara ilaa bilcamal camal ayuunbay markaa ku sugnaataa waxau sheekhu leeyahay haddii ijaaradani ay ku dureerayso camal fi dimna ah qofka waxaa laga rabaa camal fii dimmatihi ayaa laga rabaa macnaha isagu inuu waxaan ka shaqeeya lagaba rabee shaqadaa qabashadeeda ayaa laga rabaa wuxuu leeyahay lafdi salam waa loo isticmaali karaa oo dee salamkiiba xagga dimo ku sugnaanshaheeda ay iska shabbahayaan oo wuxuu leeyahay aslamtu ilayka hada diinaar ow diinaaran fii dimmatii fii khiyaadati thawbin yacni waxaan kugu horomarsaday diinaar dimadayda saaran ama diinaarkanba yacni fii khiyaadati hore mase mare aad tosho inaad wax caynkaa iyo caynkaa samayso ayuu odhanayaa marka lafdu sanam way ku ansaxaysaa haddii haddaba lafdu sanam la adeegsado wuxuu leeyahay waa inuu jiray majidka lagu kala qaataa oo waataynu musalamka soo marnay mar haddii shaygan muslamufiiga wax lagu horumarsanayaa uu yahay shay dambeeya wakti loo qabanayo shaygan raasumaasha ahee la bixinaya waa inay iyadu musallam noqotaa waa inay noo exaalo tahay oo yidhahdaan shayga lacagta inta leg baan kuga hormarsan shaygaani waan kaa doonaya mar haddii lafdu sanam la isticmaalay ijaaradii lafdu sanam haddii la geliyey waa in ujradii markaa la kala qaataa leannahu sanam ayay noqotay wain cuqida bilafdi lijaara haddii laakiin marka horeba lafdi ijaaro lagu caqdiyey oo lafdiga salama aanay ahayn iyada waxay leeyihiin laba qowl baa ku jiro in ucla yuctabaru nin waxaan kaa kiraystay yacni inaad maradaa ii tasho macnaha tolmaha maradaaso ama yani shaygaa samayntiisa waa camal fi dima ah markaa lafdulkiraa la isticmaalay ujeedadii markaa in la kala qaataa waa ictibaaru macnaha la eegi macnihiisu waa macno salam waqiila laa yuctabaru ictibaaran bilafdi haddana lafdiga ayaa la eegayaa oo lafdiga un baa la raacayaa imaamu nawowi masalada markaa waxa uu isagu yidhi wa ana alijaara alwaalida fi dimma ijaarada dima ku saaratay idaa cuqdad bilafdi lijaara yushtaradu fiiha qabdu lujrati fi lmajlis waa inuu jira majliska lagu kala qaataaye waa inaan la dibdhigin waxaa kaloo yihi walaa tastaqiru lujratu fi hadi lijaara ila bilcamal ijaara ujraduna waxay ku sugnaataa ijaarada mar hadday camal markaa waxa loo kiraysay tahay dee camalkii marka la qabto leannahu shaygan macquud calaygi waa wax dimada markaa saaran beddelkiisii markaa lama mudanayo iyadoon la ofsanay si musawifihiga oo kale sidaas ayuu markaas imaamu nawowi yihi asrawi ayaa masaladaas ee qabtay markaa wuxuu leeyahy waistiqlaalulujrati fi ijaaratihi biduuni lcamal camal la-aan xataa waa lagu mudan karaa bian yusallima lahu masala daabata bilwasl mashruud aw gayri mimabima stuujira calayh hadduu markaa daabo la sifeeyey oo la kala karaysay hadduu meeshii keeno ama kayrkii oo wixii markaa la kala karaysaya walow yaanu oofsaninbae inay ujradii sugmaysa markaa horeba inuu soo maray kamaa dakarahu fi rawdati fi lbaabi thalii qabla alqismi athalit siduu markaa rawdo baabka saxeed qabla alqismi athalit uu ku sheegay buu leeyahy wainkaanat alijaaratu calaa camalin hadday tahy fi dimmati jaaza waa waa banaayay bilafdi salami salam lafdigii waa ku banaayey ee wain cuqila bilafdi salami haddii lagu caqdiyo uctumira fiihi qabdulujra iyana ictibaarin fi lmajlisi ee wain cuqida bilafdi lijaarati haddii lagu caqdiyo faqad qiila yuctabaru qabdigii waa la ictibaaray halkaa lagu kala qaadanayay waqiila laa yuctabar baa layidhi walaa tastaqir lujrata wama sugnaato fi hadi lijaara ilaa bilcamali camalun bay ku sugnaataa wayajuusu camal an yucqada calaa camalin mucajalin wa mu'ajalin kasalam camalka la qabanayaa inuu mucajal noqdo iyo inuu mu'ajal noqdo labaduba waa suurtagal oo masalan inuu yidhaahdo niyow waxaan kuwa hormarsaday mare inaad hadda ii tasho ama dimadaadi waxaa laasimiyey inaad marada igu tasho fii khilaali shaab yacni bil gudaheed yacni xaalan ow mu'ajalan waa ku ansaxaysaa camalku in la xaaleeyo iyo in mu'ajal laga dhigo labadaba ku ansaxaya wayajuusu camal an yucqada in la caqdiyo lagu heshiiyo ijaaradimihi calaa camalin mucajalin camal mucajala wa mu'ajalin iyo camal mu'ajalaba oo waxaan kugu horumarsaday yani maraan tolideeda ama inaad khiyaadada marada aad markaas ii xasiliso xalano mu'ajala ilaa shahri ijaarat lcayn iyada taajiil ma aqbalaynin wain halakat ilcaynu addabacayntii hadday halaagsanto ow usibad ama la dhaco lam tanfasakh ilijaaratu ijaaradi ma fasakmayso bal yutaalibu bilbedeli bedel ayubuu markaa dalbiyo uu codsan haddii ay halaagsanto haddaba shaya fidima abaa la kala kiraysay cayn baa markaa la keenay marna shay mucayana baa la kala kelisanayay marna shay fidima baa la kala kelaysanayay ama waa la dhacay bal lam tafasakh ilijaara ijaaradii ma fasakh mayso bal yutaalab bilbedel bedel unbaa laga dalbi marka horeba yani waa la waxa lagaa rabaa wixii meeshaa lagu gaari lahaa ayaa markii horeba lagu heshiiyey shay buu dabeetana keenay ama sida gaaribuu keenayba gaarigii baa xumaaday ama gaarigii baa la dhacay ama gaarigii baa burburayba dee mid kale keenun baa la leeyihi ilaa marka horeba shay mucayana lama kala kiraysanin wa in halakati lcaynu cayntii hadday halaagsanto aw qusibad ama la dhaco ee uu dhiibay ninka dee wax kireeyey musaajir u dhiibay lam tafasik ijaaratu ijaaradu ma fasilaysa bal yuaalabu bilbadeli baa laga dalbi lianna almacbuud calayhi ma fi dima huwa baaqin yani sidii baanu u baaqi uu u yahay wain halaba wallahu aclam markaa inoogu joogo